ilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm iddiin ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu kelmad kooban ka odhan doonaa maalintan qaaliga ah ee nagu soo socotay berri ah yowm alciid aladxaa oo ah yowm alxaji alakbar yowm annaxr maalinta ilaahay subxaana wa tacaala weyn ee qur-aankiisa allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay marka ciiddu waxa weeye islaamka dhexdiisa waa madhar iyo muuqaal ka mid a madaahirta iyo muuqaalada waaweyn wahalku dheg islaamku leeyahay maalinta ciiddu ilahay baa qur-aankiisa ku yidhi dalika waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub qofka ilaahay weyneeya halku dhegiis shacaa'irta ilaahay iyo astaamaha diinta islaamka qofka weyneeya arrintaasi waxay ka mid tahay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala alla ka cabsiga quluubta anas bnu malik radia allahu canh wuxuu nabiga ka wariyey sala allahu alay wasalam xadiidka saxiixee abu da-uud iyo nasaa-i ay wariyeen in nabigu alayh isalaatu wasalaam magaalada madiine soo galay iyadoo dadku ay leeyihiin laba maalmood oo ay xafladaystaan labada maalmood ay ciyaaraan bay reer madiine lahaayeen deeta nebigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam qad abdalakum allahu bihima khayra minhuma yowma alfitr wa yowma aladxaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinku bedelay labadan maalmood laba maalmood oo ka khayr badan waa maalinta ciidalfidriga oo rukni islaama ku xigta oo waxa weeye markaa soom ah iyo ciid al adxa oo iyaduna rukni islaama ku jirta oo xajki ah labada maalmood baa ilaahay idinku bedelay labadii maalmood ad ciyaari jirteen ee hore baa nebigu uri alay isatu wasalaam maalinta ciidda walaalayaal axkaam badan bay kole leedahay gaaraan ciidal ciid al adxa oo ciid waliba axkaam u gaarana waa leedahay qaar ay wadaagaanna labada ciidood waa jiraan axkaamta ciidalfidriga u gaarka waxaa ka mid a zakaatulfidriga in la bixiyo qabla yowmi alciid intaan ciidda qabla salaati alciid baan ujeeda intaan ciidda loo bixin ka hor ciidal adxadana waxaa ka mid a axkaamteeda ay gaarka la tahay marka salaada ciidda lasoo tukada kadib in odxiyada la gowraco oo odxiyada iyadana insha allahu tacala axkaamteeda aynu fadhi kale kaga warrami doonno insha allahu tacaala fadhigeena maanta waxaynu ku eegaynaa maalinta ciidda waa yowm alfarax waa yowm asuruur waa yowm aldikr waa yowm alcibaada waa maalin dikr iyo xus iyo ilaahay weynayntiisa subxaana wa tacaala laynoo jideeyey waa maalin farxadeed oo waa run oo arkaan waaweyn oo islaamaba ilaahay subxaana wa tacaala maalinta ku xigsiya rugniga weyn ee xajka oo ilahay waa maalinta acmaasha ugu badan ilahay dartii loo guto fi yowm alciid aladxaa ee dadka xujaajta ee xajka jooga ay gutaan maantaoo kale waa yowm dikr waa maalin ilaahay la xuso subxaana wa tacaala maalinta ciiddu maaha maalin lahwi iyo ciyaar iyo waxa weeye markaa laqwi la gala ma aha waa maalin qofku ilaahay uu xasuusto subxaana wa tacaala weynayntiisa waxay odhan jireen dadkii salafka ahaa ee khayrka badnaa laysa alciidu man labisa aljadiid walakina alciida man khaafa alwaciid ciiddu ma aha qofka dhar cusub xidha laakiin ciiddu waxa weeye cidda xidh cidda ka baqata yowma alwaciid maalinta goodiga cidda ka baqata weeye maalintan ciidda dadku way ishambaliyayaan oo way istahniyadeeyaan fadhigaygan maantana waxaan doonayaan walaalaha la wadaago tahniyadda iyo hambalyada laysu hambalyaynayo maalinta ciidda qaar aan banaanayn oo aan shareecada ku soo aroorin oo maaragtay waxa weeye ansaxayna waa jiraan qaar banaan oo salafkii qaarkood laga hayaana waa jiraan laakiin hambalyo ama tahniyad gaar oo nabiga ka ansaxday calayhi salaatu wasalaam oo daliil ku soo arooray ma jirto hase yeeshee saxaabada qaarkood waxaa laga soo wariyey inay odhan jireen taqabal allahu mina wa minkum inay odhan jireen ilahay hanaga aqbalo idinka iyo anagaba bacd alculamaa waxay raaciyaan taqabal allahu mina wa minkum saalixa alacmaal camalada teeda wanaagsan ilahay annaga iyo idinkaba hanaga aqbalo imaamu axmed markii la weydiiyey raximah llah wuxuu yidhi anigu cid ku bilaabi maayo laakiin cidda igu bilowda waxa weeye waan ka aqbalaya sheekh ibnu cuthaymiin waxaa la weydiiyey tahniyadda ciiddu ma leedahay siiqo iyo habdheg halkudheg gaara oo cayiman wuxuu sheekhu ku jawaabay ma laha halkudheg gaara laakiin tahniyadda wixii aan shareecada khilaafsanayn waa bannaan tahay ee dadku ay markaa ka caado dhigteen sida maaragtay waxa weeyaan ilaahay haynoo barakeeyo maalintan camalada allah inaga aqbalo waxaana selafku ay odhan jireen taqabal allahu mina wa minkum ayaa selafka laga soo naqliyey oo qofkii yidhaahda taqabal allahu mina wa minkum waxaa loogu jawaabaya isagana taqabal allahu mina wa minkum ilaahay annaga iyo idinkaba haynaga aqbalo camaladii aynu soo gudanay allah inaga aqbalo ayaa markaa la odhanaya maanta oo maalintii sagaalaad ee dilxijo ah oo khamiis ah waxaynu soomanahay soom yowma carafa waa maalinta xujaajtuna maanta waxay taagan yihiin jabal carafa ayay joogaan maanta waa maalin qiimo badan iyada laftigeedu oo berri oo ciida maanta oo ka horreysana qiimo badan bay leedahay waa maalinta ugu badan ee ilaahay naarta uu ka xoreeyo addoomihiisa dadka ugu badan allahu naarta ka xoreeyo waa maalinta ducada la aqbalo oo salafkii waxay odhan jireen ducadeeda waxaan u dibdhiganaa maanta oo kale yani yowma carafa oo in ducada la badsado maanta oo kale ee waxa weeya dikriga la badsado soom baa nebigu inoo jireeyey oo nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam waxaa lagu dhaafaa soomka maalinta carafa sanadkii tegey oo bishan iminka aynu ku jirnaa ee u dambayso iyo sanadka soo socda dambi dhaafkii culamada qaar waxay idhahdeen sanadka soo socda qofku dunuubta mabuu gelin be sidee looga dhaafay haddii la isweydiiyo culamada qaar waxay idhahdeen waxa weeye wixii uu galaa laga dhaafayaa culamada qaarna waxay idhahdeen waa laga ilaalinayaayo dunuubtii baa laga dhowrayaa yani waxa weeye inuu galo calaa kulli xaal nebigu wuxuu inoo sheegay in laba sano camalkood yani dunuubtood lagu dhaafo ka tegaya kasoo socdaba soomka maalintaasi waxa weeye la soomo marka maalinta maanta oo yowma carafa ana fadligaasay leedahay waa baraarujin berri oo ciidihiina fadliga weyn bay leedahay adxiyadii baa la qali marka salaada laga baxo takbiirtii iyo waxa weye waxaynu qaadi markaa takbiirulciidkii baynu qaadi doonaa waxa weeye ilaa maaragtay inta salaada dee laga tukanayo ilaa ayaama tashriiqa ciid takbiirtaas waa soconaysa ilaa saddexda cishe dambe ee ka dambeeya waxa weeye ciidda koob iyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka marka takbiiraadka marka laga yimaado waxa weeye ciiddu tahanida iyo hambalyada yani laysku hambaliyeeyo ciid alcaafiya iyo ciid mubaarak iyo ciid alcaafiya iyo arrimaha noocaasihii wax markaa culamadu agtooda yana ka sugan ma aha waxaa salafkeena laga hayaa taqabal allahu mina wa minkum intaa aad loo markaa la yidhahdo haddii wax la odhanayo taqabal allahu mina wa minkum qofkii kugu yidhahdana inaad taqabal allahu mina wa minkum aad tiraahdo maalinta ciidda dadku waxay sameeyaan munkaraad badan iyo macaasi badan bay sameeyaan dumarku dharkooda waxa laga yaabaa inay khafiifa xidhaan oo jirhkooda qaawiyaan raggu waxaa laga yaabaa inay macaasi ku dhacaan oday ama garxiirnimo ama tashabuh bilkufaar iyo gaalada inay shabahaan acmaal badan in markaa la sameeyo yana waxyaalaha macsiyadu ma banaano oo sida aanay maanta u banaanayn macsiya in la sameeyo inay berri oo ciidan aanay u banaanayn oo maalinta ciidnu macaasida banayn mayso oo yowmulfarax ma banaynayso macsiyadii iyadoo yowmulfaraxa haddii alla kuu cadhoodo waa arrin aad iyo aad u culus waa arrin khatar badan weeye marka dadka qaar heesaha iyo maaragtay waxa weeyaan muusikada ayay guryaha la yimaadaan ama ay badsadaan ama hodheelada la tagaan maalintan oo kale shawyaa la dhigaa dad maaragtay fanaaniin ama hobolayaa shawya dhiga oo heeso iyo muusico iyo dad qaawan iyo rag iyo dumar isdhex gala waa macsiyo ilahayna wuu inoogu cadhoonaya subxaana wa tacaala waxaa markaa walaalahay ugu nasteexaynaya ilaahay daraaddii maalinta ciiddee berri ah yowm alfarax iyoynaan ka dhigin yowm alxusni maalin murugo yaanay qiyaamaha inagu noqon oo maalinta kayrkeen camalkii ay ciidda la yimaadeen ay u xaadirayaan innaga yaan cadho alla aynaan u xaadirin oo dad hiye heeso iyo miisico iyo shawyo iyo fisqi iyo isdhexgal rag iyo dumar iyo dumarkii oo madaxa iyo cawradooda muujiya raggii waxa weeye akhlaaqiya aan wanaagsan la yimaada yaan intaa inaga inta laynoo qoro aynaan dabeedna qiyaamaha la tegin yacni waxa weeye iyadoo inagu sugayso ciqaabkeed ilahay naga hayo walaalaha had iyo jeeraale arrintaasi mooganaadana waxaan ugu nasteexaynayaa ilahay inay ka baqaan beri waa yowm alfarax oo yowm alciid yaanay ka dhiganin yaanay ka noqonin yowma alxusni maalin murugo yay ka noqonin oo ilahay a ilahay u cadhoodo oo cadho alla ay kasbadaan wixii cadhada la soo jeediya ha layska ilaaliyo dumarku jidhkooda ha asturaan oo satriga iyo asturnaanta ha ku dadaalaan oo xijaabka sharciga ha la yimaadaan oo hawamirta ilahay ha qaataan oo gabadho addoon muuminada oo ilahay amarkiisa qaadanaysa waxa weye ha noqoto raggu sidaas oo kale waxa laga yaaba imanka inay ra-iisnaasha garaan o garhka xiiraan oo waxa weeyaan dabeedna ay yana macaasi ku dhacaan nabiguna alayh isalaatu wasalam wuxuu ina faray garhka in la daayay ucfu lixa arkhu lixa wafiru lixa saddexdaa amaroo kala duwan baa kusoo aroray ucfu lixa garhka sii daa daaya arkhu lixa garhka sii daayo laalaadiya yani waxa wafiru lixa garhka badiya marka intuu inuu galo markaa raislaha dabeedna uu idhahdo waxa waa yowm alciide beri waa yowm alfarixa garhka iga xiir shay banaan maaha inamada dhalinyarada ahi ra-iislayaasha intay tagaan inay dhafoorada xiirtaan ama sidai gaalada u xiirtaan ama sida gaalada u labistaan tashabuh bay noqonaysaa gaalada in la shabahaana waa xaraam nabiguna wuxu uhi sal lla alay waslam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ninka qoom shabaha iyagu ka mid yahay baa nabigu uhi sal lla alay slam marka halkii lagaala soo xaadirin lahaa saxaabada iyo rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo saalixiinta iyo awliyadii ilaahay in lagula xaadiriyo gaaladu waxa weeye waa waa maaragtay waa guuldarro weyn fi lxaqiiqa marka walaalahayga rag iyo dumarba waxaan leeyahay ilaahay subxaanah watacaala ka baqa yowma alciidka yaynaan macsiyo ku qaabilin heesaha iyo muusikada iyo shawyada riwaayadaha waxyaala noocaasiya aan iska dayno cadho ilahay bay keenayaan ilahay nahayna dhowro sala allahuma calaa nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi wasalam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online